toddobaadkan waxaa la jabsaday barta twitterka ee uu leeyahay weriyaha v weriyaha dalka britain u dhashay pier morgan oo ah weriye caana waa toddobiyo konton jir aada uga faallooda arrimaha siyaasadda iyo dadka dadka caanka ah waxaa lagu xustaa waraysigiisa ugu dambeeyay oo la yeeshay ciyaaryahanka caanka ah ee reer portugal christiano ronaldo waxaa twitterkiisa ku xidhan siddeed dhibic saddex milyan oo qof wargeyska the daily mail ee kasoo baxa dalka britain ayaa daabacay sawir muujinaya jabashada barta weriyahaasi waxaana ku lifaaqeen khariidad muujinaysa shanta gobol ay soomaalidu ka degto geeska africa ereye iyo eraye ay ka mid ahaayeen faraha laga qaado soomaaliya waxaana lagu lifaaqay sawirka madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo shaksi soomaalida dhexdeeda caankaa dhinaca baraha bulshada oo lagu magacaabo dab casar inkastoo aanay warbaahinta kale ee caalamku sawiradaasi isticmaalin haddaba cabdalla mucallim oo ah madaxa macadka globalnet ayaa weriyaha v o eda ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil uga warramay jabsashada barta twitterka ee weriyahan iyo waxa soomaalida arrintaasi ku lifaaqay
mudane cabdixaafid oo ku salaamaya adigii bahda v o a waxay ahayd arrin aad iyo aad cajiib u ah oo dhacday maalintii salaasada waxaa lagu tilmaamayaa ama meelo badan lagu tilmaamay in ay ka dambeeyeen koox loo yaqaan jacklin scott soo caanbaxday sanadkii laba kun iyo sagaal iyo tobankii ka waxa ay jabsadeen ninka madaxda ka ahaa ama c o ka ahaa twitter ee akoonkiisa mr jack ka ayaa la ogaaday in kooxda ay jirto kadibna waxaa la ogaaday in waxyaalo badan oo akoomo la jabsaday iyaga ay ka dambeeyeen oo dad caan ah ay lahaayeen cabdalla inta aynaan su-aalaha kale u gelin horta dadka jabsada barahan dadku gaarka u leeyihiin ama shirkadaha waxyaabaha ugu waaweyn ee ay saa u sameeyaan waa maxay waxyaalaha u sameeyaan way kala duwan yihiin dadka qaar waxay u sameeyaan ama kooxaha qaarkood waxay u sameeyaan maxaa dhahdaa inay lacag ka sameeyaan oo dhaqaale weyn ayaa laga sameeyaa waa billion macnaha multi billion market dadka qaar waxay u sameeyaan in ay beegsadaan dadka caanka ah akoonadooda si ay uga soo dhex muuqdaan oo arrinta ay u siiso publicity ama inay caan ku noqdaan dadka qaar waxay u sameeyaan aqoontooda inay tijaabiyaan oo marka ay soo bandhigaan inay qaban karaan inay samayn karaan waa tahay dadkan la filayo inay jabsadeen barta wariyahan ingiriiska ah markii ay jabsadeen maxay sameeyeen waxa ay sameeyeen waxyaalo aad u badan oo in muddo ah ayay akoonka haysteen marka dib loo noqdo kii waxay haysteen keliya akoonka mr jack labaatan daqiiqadood laakiin hadda waxay haysteen muddo dhan waxa ay soo bandhigeen dhambaalo runtii aad yo aad looga naxay oo isnacayd iyo aflagaado iyo caay iyo dad caan ah ama siyaasiyiin ah ay samaynayaan marka muddadii ay ka hadlayeen sidoo kale waxay xuseen dad la yaqaan dhinaca isboortiga magacyadoodii ayay xuseen ay sheegeen waxaa kaloo iyadana xusid mudan in xitaa soomaaliya waxyaalo badan ay kasoo ay xuseen oo ay sheegeen
tan soomaaliya waynu u imanaynaa inta aynaan soomaaliya u gelin qof noocaas oo kale ah oo caana oo wariye ah oo bulshada laga yaqaano marka bartiisaas oo kale la jabsado haddii ay ka soo baxaan waxyaabo cunsuryada oo kale arrintaas dembi ma lagu soo ogi karaa marka qofkii bartiisa la jabsaday haddii la ogaado ama la xaqiijiyo in cid kale ay ka dambaysay oo isaga uusan lug ku lahayn dabcan way adkaanaysaa in dembi lagu soo ogo taa waxaa kasii mudan ciddii lahayd sababtoo ah riboodyo hadda soo baxaya ilaa muddadii agost waxaa la tilmaamayaa in afartan milyan oo macaamiisha ka mida twitter detailskoodii la jabsaday la xaday la soo geliyey meelaha qaarkood oo xitaa twitter ay ogaayeen waxaana jira warbixino xasaasi ah oo dhab ah oo xaqiiqo ah oo shirkado badan oo dhinaca securityga ay soo gudbiyeen oo in muddaba lafteeda isha aan ku hayay oo xitaa ay ka mid yihiin kambaniyo degan wadanka israeliya qaar ay degan yihiin israel marka iyaga waxay xuseen in ilaa afartan milyan cinwaano ah la hayo ama information la hayo oo la heli karo kadibna waxaa la xaqiijiyey in arrintaas dhab ay tahay oo dad ayaa dabagalay marka way jirtaa dhibaato noocaas oo kale ah inay in muddo ah soo socotay xitaa twitter iyaga laftooda waxay xaqiijiyeen in laba kun iyo ko iyo labaatankii systemkooda dhaawac loo geystay kadibna ay xalliyeen haddana bishii julaay ayaa waxay xuseen in arrin kale ugub ah ay dhacday oo dad la tuhunsan yahay ay u soo macnaha galeen shabakadooda oo ay macnaha saamayn ku yeesheen marka arrinta hadda dhacday waa in soo socotay oo runtii isaga laftiisa mr piers morgan uu ka dacwanayo uu lahaa waa inay wax ka qabtaan dhinaca securityga waa tahay haddii aynu u nimaadno dadkan soomaalida ah iyo soomaaliya maxaa keenay in lifaaqa deegaanada soomaalidu degto sawirada madaxweynihii hore soomaaliya qof soomaaliyeed oo caan ka ah biraha bulshada iyo jabsashada twitterka waryahan ingiriiska ah maxaa iska soo galay والله وأرين عبد الحافظ آدي أبي بدن إلا شلي إلا درته براح بشلا آد وقفصتي إيو جرائتك أدون كون سوماليا سوماليا حكر معناها سوماليا أي جبسدي وحالها دتك آد أسي تهنجلي وحكم لها إن قفك سلف أو صور لقي سلفي وصور اسكا قاضي مركز أو صور لقي قف عانا oo Soomaali ah een marka taa ayaa waxay keentay in jaraaidka badankooda ay u qaataan in kooxda jabsatay Soomaali ay yihiin laakiin su'aasha muhiimka waxay tahay maxaa iska quseeya kooxdan iyo Soomaaliya ee marka la baaray kooxdan ee dadka xubnaha ka ah waxaa la cadeynaya ama la tilmaamaya in ay yihiin dad aad u da'yar لأنه waxaa laga fahmaya luqadda isticmaalayaan eriyada ay soo qorayaan dhambaalada ay meelaha ay qabsadaan ama ay la wareegaan ay ku daabacayaan ma aha dad fikirkooda iyo maskaxdoodu ay aad iyo aad macnaha aad aad u weyn tahay ama qubacsan tahay marka waxaa laga yaabaa sida hadda aniga aan in badan dabagal aan ku sameeyey kooxdan waa koox dad da'yar ay ku jiraan meel hadda gooni ah ay joogaanna ma jirto oo hal meel keliya ma ah waa dad adduunka o dhan kala jooga taa qaarna qabtay waxaa lagu qabtay maraykan sanadkii laba kun iyo labaatankii meelaha ay ahayd oo lasoo taageeda cadaaladda marka waxaa laga yaabaa in kooxa soomaali ah ay ku milmeen kooxdan iyada ah
kaasi waxau ahaa cabdalla mucallim madaxa macadka global net ee magaalada london ee dalka britain